cilmi-baarista ilabs waxay muujinaysaa in shanta sano ee u horreeya nolosha ay ku leeyihiin raad aan harin sida carruurta dugsiga ku yihiin iyo nolosha isla markaas waxaannu ognahay in wax badan oo ka mid ah ka gaabinta guulwadaga daldaloolada kasbasho ee carruurta gelaysa dugsiga si ay ugu wacan yihiin ka gaabinta u diyaargarowgooda ka gaabinta farqigan waxay dhacdaa laba kun ee maalmood ee ugu horreeya ilmaha ee uu horseedaya ayaamaha iskuulka annagoo adeegsanayna cilmibaarista iyo waxbarashada waxaannu rajaynaynaa inaannu yarayno farqigaas hadafkayagu waa inaannu gacan ka geysanno dhaqdhaqaaqa koraya si looga caawiyo carruurta oo dhan inay gaaraan awooddooda oo dhammaystirsan si aannu u gaadhno hadafkan waxaa naga go'an inaannu la wadaagno cilmibaarista u dambaysay ee ku saabsanayd barashada xilliga hore daryeelayaasha macallimiinta iyo sharci-dejiyaasha cilmibaaristu waxay ka caawin kartaa hoggaamiyeyaasha inay abuuraan siyaasad sharci dhaqan xog ogogaalah si loo taageero dareel ilmo iyo waxbarasho tayo leh waxay xoojin kartaa sida waalidiinta iyo daryeelayaashu ula macaamilaan carruurta cilmibaaristu sidoo kale waxay wargelin kartaa dabaqada daryeelka ilmaha iyadoo horseedaysa bey'ado barashada xilli hore oo la hormariyey iyadoo la hormarinayo bey'adaha barashada xilli hore waxaannu rajaynaynaa inaannu yarayno arrimaha halista ku ah carruurnimada dhinaca kale waxaannu yarayn karnaa caqabadaha iyo dib udhacyada mustaqbalka casharadan waxaannu ku talagalnay inaannu samayno cilmibaaris iyo macluumaad toos ah oo ku saabsan barashada xilli hore oo uu qof kasta heli karo waxaannu filaynaa casharadu inay kugu wargelin doonaan sida aad u taageerayso uguna lug yeelanayso carruurta yaryar